iqra faarax cabdi waa hooyo ku nool kaamka raage iidle ee magaalada beledweyne waxaa soo food saartay xaalad nolol xumo oo ay ka mid tahay raashin la-aan biyoyari iyo hooy la-aan kadib markii xoolaheedii ay ka baabi'isay abaarta waxa ay kasoo barakacday magaalada halgan ee gobolka hiiraan iyadoo halkaa usoo miciinbitay inay hesho nolol dhaanto tan ay kasoo hayaantay iqra ayaa ummadda soomaaliyeed ka cusub in lasoo caawiyo maadaama ay xaalad nolol xumo soo food saartay muslisoo sii aan karsadaa cunamo kale meeshaan kuma haysta odagii waaba waalinyahay iisoo shaqaynawa naagihii oo yaqaano wax iirahoo ciddaan cawada u shida ma ogeyn wax haysano afarta adduunya malaha waasaan siiga noolna waxaan gada kara mal bariis magada kari baasta magada kari hilib magada kari xoog ku nool waa sii ahay oo anigoo hayahay waayeel oo lixdan jir aan hayahay beriga shaqo isku daya inta waxaa laga maraa waa la kacaa meesha haddaan kaamkaan raaga iidle mala joogo ifiyaa loo doonaa duudka lagu doona gaari male baabuur male waxaad ku qaadanay male duudka kusoo qaadanay meeshaa ma oho meeshaan biyo xumaan nahayso inta waxaa laga maraa waa la kacaa meesha haddaan kaamkaan raaga iidle mala joogo ifiyaa loo doonaa duudka lagu doona gaari male baabuur male waxaad ku qaadanay male duudka kusoo qaadanay ceelka ku yaalaan ka aroorana abaarihii ku dhuftay dalka ayaa saameeyey qoysas badan oo xoolo dhaqato ah kuwaas oo hadda ku nool kaamamka barakacayaal ah waxaana haysata xaalad nolol xumo